bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanto fayla dhugunsidyaala ha ka dhowaada warkaha miidnimo ee raadiyaha warsaan qodobada idinka dhegaystaan weynimaadun weliba ha ku mid ahaa faahfaahinayo ha ku bahayaan qaraaxa xalay kadhiya xaafada wadajir ee magaalada baydhabo madawynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xafiiska kulanka la weeldhadiyay wakiilka xafiiska siyaasadan qaabilsan maamulka koonfur galbeed madaxda maamulka hirshabeelle waliba xil ku qaado iyo ka sameeyana gudoomiyaha degmada buula burdi wasaaradda caafimaadka jubbaland waliba ayaanu ku hadalay baha caafimaada ee ku-teegan isbitaalka kismaayo maamulka degmada jalalaksi ee gobolka hiiraan iyo ku hadaleen gaawalaan ku jarta isbitaalka jalalaksi ciidamada iyo mashaarixiinta puntland yaa la sheegay iniyo londigi ammaanka magaalooyin ku mid ee dalka kenya oo la adkeeyey akhbaaraadka banaanka idaacadda raadiyaha warsan hamiilmaado isinka dhegaysan waliba ku mid ah wasiir ku tirsan eriteria oo la dhaawacay afartii sadde qof iyo ka dhimadeen weerar ismidaamin eh
warsan media network waxay idiin soo jefisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignimo arba ayaa galaasow taariikhdan iyo kaedinta labaatan shanta bilo toban lamaad ee sanada lamada kun tomiyo siyeedka dhugunsadayaala aan diyaar garooba warkii hamiignimo oo faahfaahsana faahfaahiniya ha ku bahayaan qadhaa xalay kadhiya xaafada wadajir ee magaalada baydhabo muxudiin xasan xusni yaa warkuun idin faahfaahiye
qarax ayaa ka dhacay xaafadda wadajir gaar ahaana halka loo yaqaano dugaandug oo ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah iyo qaxootigii dib ugu soo noqday kenya qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa qaraxday xilli ay goobtu ay ku caweynayeen barbaar isugu jira rag iyo dumar oo tumanayay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka shan iyo labaatan qof ayaa dhaawac ka soo gaadhay oo la dhigay cisbitaalka guud ee baydhabo mid ka mid ahna dhaawacii soo gaaray ayuu u dhintay sida uu saxaafadda u sheegay agaasimaha guud ee cisbitaalka cabdifataax ibraahim xaashi ciyaartaas ayaa markaas waxaa lala beegsaday wax oo markaasi qarxa ma sheegi karno balse laakiin dhaawacyadii meeshaas ka dhalatay waxaa la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada baydhabo run ahaantii xalay wixii markay dhaceen shaqaalaha cisbitaalka iyo gawaarida gurmadka degdega ayaa u gurmaday tiradoodana waxay gaarayaan labaatan iyo shan ayay gaarayaan labaatan iyo shantaas qof waxay isugu jiraan rag iyo dumar iyo caruur ayay isugu jireen inkastoo caruurta ay yihiin laba gabdhood oo tirada da-doodana ay ka hooseyso da-da toban jirka koo iyo toban xalay ayaa la fasaxay dhaawacyadooda waxay ahaayeen dhaawacyo aad u fudud ayay ahaayeen kadib markii ay heleen shaqadii loo loo igmaday shaqaalaha caafimaadka ay ka guteen saafis fiican loo qabtay isla xalay ayaa ay diigii ay ku laabteen xalay waxaa isbitaalka ku hooday afar iyo toban inkastoo wakti dambe uu dhintay mid ka mid ah kuwa dhaawacyada soo gaaraya afar iyo tobanka ka mid ahaa oo isbitaalka la seexiyey kaasoo oo marka dhaawiciisu ka soo gaaray dhinaca madaxa oo aad u dhiig baxay kaa ayaa geeriyooday xalay isbitaalka marka waag waxaa ugu bariyey saddex iyo toban qofood mid ka mid a dhallinyarada goobta ku sugnaa xilligii qaraxa uu dhacayay oo ku beegnayd tobankii iyo soddon daqiiqo ee fiidnimadii xalay ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen
haday walaal ilaahayn goryahayno aan wakto sidisaya seeday lankoomiyeli jaryahay koohabid igali imbahay ilaahay maalisurlay seedayoonay walana dheedaayna dheeli gudaantiya marku ilaahay maale garahagay ku dhahkay lankeen hatala insaad insaad goobtaga dhaha jiray hadhowda eriwa babaana idoon baana kaanariba hawareegsadaan yonay wadayna hore ku sii kaa qarahahay wadihahay masheekur noomyahay masheekur laakis qarahahay dad badan mashi mahadarin roogin wadi kaamateeda roogin meela dharaarnaa baawayaadka inshaqada baalkii askarta birkanaha baawartiyo meela yaali
halkii gaadhay marka dhaawacyadii ay gaadhay ana haroore markaana dhaawacni deeriin shaqada intaadan dhiig baana koymay galayn laamaga saamka garaa hobdhi abda beeda bahali ambadaasi walba leeday koy laamaga deeray galay
waa markii saddexaad oo xaafadda wadajir ah baydhabo uu ka dhaco qarax bishan gudaheed iyadoo labadii qarax ee kan ka horreeyeyna lala beegsaday guryo ay degganaayeen xildhibaan hore oo baarlamaankii sideedaad ka tirsanaa iyo mid hadda baarlamaanka federaalka ka tirsan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waliba usiina xafiis sheeg kulunka labaaladay wakiilka xafiiska siyaasadda ee qaabilsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar sheekh aadan dalmar yaa warkugnin faahfaahiye madaxweynaha maamul goboleedka koonfur urso ee dhawaan la dooraday cabdicasiis xasan maxamed lafta gare iyo geeka xafiisdeeka qaabili wakiilka xafiiska siyaasadda qaabilsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya master vikram may banaanka kooye sidiisan kambal ilaahay madaxweynaga doorashadii dhawaantung isu ku guulaysadii taasoo dhiiday tomiyo sagaalkii decembar ee sanadku webaa kaloo wakiilkan sheegaya madaxweynaga in xafiiskii siyaasadda wakiilnimaadiisa afartan sano lahaa dhaafi usi ka wareejii doono wakiil cusub kaasoo bedeli doono waana sii wadi doono hoolo usahaaye xafiiska siyaasadda iniskoyka adduunka qaabilsan maamul goboleedka koonfur urse kolkiiyo shirgaara wadaweeldhadeen wakiilkii iyo xubnoogila dareer iyo madaxweynaha kureed mayba warbaahinta un waramay ugaas xasan cabdi maxamed oo usan faahfaahiyey warbaahinta walaagila kuwada hadali kureedna mayba meelo ku hadalay wakiilka xafiiska siyaasadda maamul goboleedka koonfur galbeed vikram
geekoo taaragta kabaaganta labaatan afarka balatum ilamaad lamada kuntumiyo sideedka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareyn wali xafiiska hakabooqaday xafiiskii hakabooqaday wakiilka u n kan fadhiyay magaalada baydhabo mr fikram iyo naykoy timshi sisinogdinba fikram walihay shantishan oo laha dhaafsi intii maamulka koonfur galbeed soomaaliya laang aasaasna kufar walihay lankii deegaankan hoogi walina madaxweynahaas lagaadeynaa waxyaabo fara badan oo ah inii wadashaqayntii iyo lahaayeen u n k iyo nayka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo city urunku sii dareero doonta saasaatoo kana fikram sisin ogdinba wali galahaaye bedel toddobaadka hadareerow ولنا كويي لن عصب أو بإذن الله تعالى وسينا صحافتنا عن بندق دونا وأنا في كفر قلب الصوماليا برد دونا و أرو لرو بكم جيكا وليه وليه باهنا أنا أبغى هنا أنا سلامي خطبتي تين قدام بويت هذا كين قدام بويت رير كفر قلب الصوماليا قال هاي أنا غير بيد ولا هذا لو أنا قدر marka wada shaqayntii joogtada haytay dowladda iyo intermedia kusii dareeras waan shaqeeda وليس توسع أن كوري جي حفيظك عصب لانكا وكيل كان هذا دور نو كونفور قلبات سومالي أن وجود دور لك وليس هذه بكا منيح قوائي فدا شقين تدهان بالله شعب كونفور قلبات يوانا في دولة كونفور قلبات سوماليا كما هنقا بإذن الله تعالى دولة يوانا في شعب قلبات كونفور قلبات نو وكيل في الكويت وانا من اللي فكرة ولا دير To uh, send my greetings to the people of the Southwest uh, and also to say farewell
wali inta ku salaameeya liyaaqi laqaayi dadka reer koonfur galbeed waana macsalaamana erofadoohay
and it's been a privilege to work for the benefit of the Southwest people and to help stand up the administration over these last five years.
ma leedahay runtii fursadeeda qiimo badan yahay iyo ligimeelkiis oo ma leedahay dadka reer koonfur galbeed ma leedahay unan adeegno an shaqayna oo oo dowladdii iyo administrationkii inta lagu soo diino kula shaqayna sidii ma leedahay aan maamulkii lambisilahay wakasilakadiilaha Uh, South, sidii ma leedahay aan maamulkii lambisilahay wakasilakadiilaha uh, Southwest people have faced many challenges uh, during this period, not only security, but drought, massive displacement.
dadka reer koonfur galbeed weli leeyaa ma leedahay shantaas sanana aan hala shaqeeyey aan caqabado badana hafood saareen caqabadahaasoo ka mid ahaayeen abaare intii dhiyeen ma leedahay dad badan oo ma leedahay oo barakacyaal ma leedahay magaalooyinka ku kororeen waxyaabo badana gabeelay
But uh, working with the administration, the partners, communities, uh, I'm pleased to see that at least we've been able to avert the worst consequences and uh, ensure that uh, there are that there is progress being made in meeting people's basic needs.
runtii weli layaami leedahay ima oo la shaqeeyana gobolajare aan la shaqeeyana maamulkii iyo maaragta administrationka waqtigaas jare weli nin suurtagalay ma leedahay runtii arrimogaas iyo caqabadahaas dhibaatooyinkaas jare un walfulqubana ma leedahay maamulkii iyo ma leedahay hayadihi caalamiga taqoogi taasoo suurtagelinti ma leedahay dhibaato badan oo dadkan soo saaran hayti ma leedahay intii macnaa la weeciyo ma leedahay qoorteeda
And this is ultimately the key function of the UN here in Somalia is to enable the state itself to work for the population, delivering security, justice, services.
wakiilkan cusub xilli ku wareejiyey xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee maamul goboleedka koonfur urse mayba lakuwade inuuse si toosa an la shaqeeyay maamul goboleedka cusub yeedoona laku sugaaw ini dhiniyaal badan kula shaqeeyi doona maamulka si loo hormariyay maamul goboleedka afarta sina ee hataa dareerta madaxda maamulka hirshabeelle waliba xilli ku qaadaw iyo ka sameeyana guddoomiyaha degmada buule burde maxamuud gaabsha ayaa warkunin faahfaahiye gudoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa ku hadalay hilkaqaadista iyo kasameeyana madaxda maamulka hirshabeelle walibaanas sheegaya inta diyaarinaya intiisu hilka kudega atabuwaako soo ku hadalow hilka qaadista iyo kasameeyana madaxda hirshabeelle
waa jirtaa waa nin kalaa lasoo magacaabay ima soo gaarin weli xilkama aanan wareejin anaa sii joogo laakiin waa u diyaarsanaha inaan wareejiyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha markay tarkeen kadib waxay soo saareen warqad xilka laga qaadaayo insha allahu waxaan shaqayn doona ninkii lagu bedelay oo reer buuli burda ah muhiimna maaha qofku inuu meesha joogo waa la isbedelaa isbedelka dowladnimaday kamid tahay waana ku qanacsanahay go-aanka dowladda waktigii aan shaqeeyana wixii aan qabtay meesha yaalaan cid iga dambaysana shaqaa looga baahan yahay dhinaga kale gudoomiyaha buulo burde ayaa ku hadalay xaalada degmada buulo burde iniyeeta toofaylata walow degmada buulo burde ayaa ku jirana isbebedela maamula wax howlgal oo gobolka iiraan ka socdaa uma jiraan murubalee ma hadda jiraa uma jiro shaqada waa soconaysaa gobolka iiraan waxaa ka socda isbedbedel maamul iyo isqabsi mooye hadda howlgala socdaa uma jiraan sidooda waxba kama jiraan waa barbagandiistayaal waaye waa diyaarsanahay waxaa iisa socda wasiirka arrimaha gudaha waxaa iisa socda guddoomiye lagu bedelay iyo xildhibaano iyo rag la socda waana diyaar insha allah
hadalkan gudoomiyaha buulo burde ayaa weliba usukooyaya hilo madaxda degmada buulo burde iyo sheegana inta hilkiyo ku qaadana waana suuna sheegay intiisu diyaaranayee wasaaradda caafimaadka jubbaland waliba ku hadalay baaha caafimaad ee ku teegan isbitaalka kismaayo cabdulaahi xusni yaa warkun nin faahfaahaye agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in isbitaalka guud ee magaalada kismaayo aan laga fulin karin qaliino muhiim u ah bulshada maadaama takhaatiir ku takhasusay qaliinada kala duwan aysan ka howlgelin isbitaalka guud ee kismaayo agaasimaha ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay arrimaha la xiriira dadka inta badan iska furta xarumaha caafimaadka aqoon dheeraadna aysan u lahayn daawooyinka ay bulshada ka iibinayaan dhowr malna ay aragtay wasaaradda idris xasan maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlayay arrimahaas iyo kuwo kale
afrika oo dhan meel gaartay in adeeg bixinta caafimaadka bulshadaas oo dhan ay frii lagu wada bixiyo waxaan filaya waddanka libiya mar gaaray oo khadaafi uu markuu xukumayey waddan gaari ma laha lama wax fudusaas u fudud gaari karna malaha laakiin adeeg bixin kooban oo ah hooyada iyo dhallaanka maadaama intaas ay inta ugu nugul maxaa ugu muhiimsan baa marka la yihahdo markii waxa aan qaban karin waxaa la fiiriyaa maxaa ugu muhiimsan marka maxaan ka qaban karaa waxaan intaan dhama qaban karo kuwa ugu muhiimsan la ii sheego marka marka la fiirshay bulshada adeegay u baahan yihiin waxaa ugu muhiimsan hooyada uurka leh inay hesho adeeg oo ay isla markay umurayso ay hesho adeeg bixin caafimaad oo lacag la-aana oo tayo leh inay hesho inta uurka ay leedahay inay adeeg hesho markay dhasho cungaas inta shan sana gaaraya aad buu nugul yahay inuu adeeg bixin ilmaha yar ay helaan marka hooyada iyo dhallaanka baan idhahnaa baan fokaskaas u saarnaa laakiin dadka waaweyn oo kaleeto iyo xataa ciidamadeena maanta baahi weyn bay qabaan wax weyn oo ay ay muxuu ahaa wasaaraddu qorshe weyn oo had u haysana runtii ma jiraan filayaa sababtoo ah dhaqaalada way u baahan tahay dhakhtar khaliilna heshid oo mushaarkiisa iyo qalabka u baahan yahay iyo daawada u baahan yahay iyo sidii loo joogtiin lahaa iyo shaqaalaha kaloo la shaqaynaya isbitaal khaliin ayaan casri ah bixin karaa wax fudud maaha runtii waa arrin aad culus saas ay tahay laakiin isbitaalada waaweyn adeeg bixin qaliin ku jiro fiican baa ka bixinaya adeeg isbitaal kismaayo dhaqaatiir badan baa la jirta wax qala waxaa ka shaqaysa ciidan in ka badan toban dhaktar oo shan ka mid ay qaliin yihiin ay wax qalaan dhaawacyada ciidanka oo dhan waan qalnaa laakiin qaliimo takhasus jira oo sbeshaalisti ah oo u baahanaya dhakhtar takhasus ku leh kuwaasoo kaleeto waxaa laga yaabaa insan kismaayo joogin dhaktar noocaas bedel loo qaado u baahanaya ama u baahanayo mataqaanaa xamar oo kale oo dee magaalo ka weyn magaaladan ah in laga heli karo laakiin runtii adeeg bixinta intaan dadaali karno karankeena waan dadaalnaa kismaayo iyo luuq iyo badaxa iyo kurti qaliin wax un baa ka jira waa lagu qalaa dadka uuriyada lagu qalaa waxaa lagu qalaa dhaawacyada fusfuuda iska caadiya ama dhaawacyada xataa meelexaadka ah laakiin qaliimada aada u waaweyn oo kaleeto ma heerkaas weli maanan maanan gaar waxaa la qaldaa xifadayaasha caafimaad dad daawada gadaya farmasiyaasha u furan yihiin dad bartay maaha maalin dhawata wiil baa halkaan u dirnay xamar aan u dirnay oo nin farmasista ahi u duray nin farmasi u furan yahaa daawo ragga ku duray sinta markuu sinta elbada kaga muday wiilkii waxay noqotay in lugtii ay meel neerfa ah ku dhow uu taabsiiyey meesha lugta meel aan ahayn ka duray ninkii lugtii dhakhtar dhakhaatiirta isbitaalka oo jooga amsan markaan ku sinaxda waxay dhaheen waa lagoyn rajamana xataa ayagoo lugta in la gooyo ninkan weeye baa runtii waxaan u diray bilxamar waxay dhaheen nin dhakhaatiirta kale too turkiya iyo xamar birnay wax ka qaban karaan neerfii baa dhaawacmay rajamana lugta ninka aagoo barafsinta baraftay tabcaan asugaa baan diyaad ka saarnay kismaayo oo turkiga loo qaado ninkii sidaas u duray wax laga qaadi kara ma leh si kastaba ahaatee isbitaalka kismaayo dadka inta badan la geeyo ayaana wax loogu qabanin iyadoo dalka dibiddiisa ama caasimadda soomaaliya loo diro cabdulaahi axmed xusni radio warsan magaalada kismaayo maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan weliba yoona ku hadaleynaa daawiyaraan ee ku jarta isbitaalka jalalaqsi bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkun nin faahfaahiye maamulka cusub ee degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay daawola-aan ka jirta isbitaalka ku yaala degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan gudoomiyaha cusub ee degmada jallaqsi maxamed nuur dabashe ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto waxaana uu baaq u jeediyey mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxaan leeyahay marka hay-adaha samafalka kuwa lookalka iyo kuwan internationaala iyo kuwa dawliga ee kuwaan dawliga ahayn waxaan ugu baaqaynaa isbitaalka jallaqsi oo muddo xirnaay haddana dad reer jallaqsi oo silqaamay hadda saas ay xaaladiisa ka dhigeen waxaan leeyahay inaan ku soo dhowaadaan leeyahay shansha shuruud la'aan ciddii hay-ada oo u qabanaysa wax degmadaas shansha shuruud la'aanaan ka maamul ahaan kusoo dhawaynaynaa annika waxaan leenahay wax alla wixii meeshaan isbitaalkan wax u qabanayo waa shan shuruud la'aan isbitaalkan waxaa ka dhiman matoorka waxaa ka dhiman sariirihii waxaa ka dhiman caafiin mataqaanaa dhakhaatiirtii waxaa ka dhiman daawadii dhammaan marka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka madaxweynaha hirshabeelle ku-xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa golaha wasiirada hirshabeelle dowladda federaalka soomaaliyeed dhammaantan waa ugu baaqayna waxaan leenahay isbitaalkaas in wax laga qabto runtii degmadan jallaqsi waa degmo sagaal kilomitr laamiga ka go-an qofka ku xanuusto ee hooyaa ah amba maantay xaalad dhalme ay ku timaado amba xaalad kale ay ku timaado canug carruurta ah roobku markuu doo kaleeto dhibaato badanaa ka timaada marka dhammaan intaad soomaaliya danaynaysa iyo dowladaha hadda aniga inoogu sokayso hirshabeelle ee gobolkan hiiraan hadda ay ku abtirsato madaxweynaha uu ku yahay maxamed cabdi waare waxaan leeyahay mudana madaxweyne isbitaalkan wuxuu u baahan yahay waxqabad sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee degmada jallaqsi ibraahim madoobe nuur waxaana uu sheegay dhankiisa midda kale isbitaalku wuxuu u baahan yahay hadda maxaan ku ihahdaa baahidii caafimaad oo kaleeto kala duwan hadday tahay takhtar hadday tahay daawadii hadday tahay dhinacyaha badan oo caafimaadka qaybihiisa kala duwan ambalaastii iyo wixii lamid ah iyo matoorkii intaba waa u baahan yahay aad waliba oo maxaan ku irahdaa gacan ka geysay baarkii iyo wixii la midka ah intaba u baahan yahay cid waliba oo maxaan ku irahdaa baahidaasi wax ka qaban karta waxaan leenahay walaalayaal arrintaasi wax nagala qabta oo horumarka isbitaalka nagala shaqeeya haddii yihiin maxaan ku irahdaa shacabkii shalay is aruursaday oo walaalayaana haddii yihiin iyo haddii yihiinba maxaan ku irahdaa hay-ada lookala intaba iyo haddii yihiin dowladda federaalka hadday tahay dowladda hirshabeello intaba waxaan ka codsanaynaa in maxaan ku irahdaa baahida isbitaalkana laga xaqabtiro degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa al-shabaab lagala wareegay labaiyo tobankii julaay sanadkii labada kun afar tobankii balse degmada jaalaqsi waxaa si weyn u saameeyey dagaaladii sokeeye waxaana burburay guud ahaan xarumihii muhiimka u ahaa dadka ku nool degmadaasi jaalaqsi ee gobolka hiiraan magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland weliba iyo la filahaya iniya ka dhiida doorashada lamada kun iyo toban iyo sagaalka walibana meelise iyo deerina maamulilha dhaafi mushaarixin badan oo inteegan xilka madaweynenimo ee maamulka puntland wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf oo la hadalay warbaahinta iyo sheegay iniyo hadhawaayeen mushaarixiinta shala duwan ee hadeeri puntland islamarkaasna amnisho ee usa saarayo maamulka puntland wasiirka waliba usaayay koo usa tilmaamay inuusan ogolaadana ini puntland hub culus ee lahalgala sida baabuurta dagaalka iyadoo waana yoyin hano abuuri karo rabshada ee magaaladaasi waanan ogolayna iniyo ka dejiyaan musharaxiinta waliba sidoo kale uusoo kudigay in ciidamada puntland iyo kubahaan furimo dagaal islamarkaasna iyo hagalaan magaalada garoobe meelo warkaasiinku kooyahaya waliba waa idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo sidayuu sheegahayaan saraakiila ammaanka ee dalka kenya waliba si weyn iyo lang adkaayay ammaanka gaar ahaan magaalooyin kumid ee dalka kenya ilo ammaanka ee dalka kenya waliba yo sheeganaa inayo jiran obso xoogan oo ka-edan xarakada al-shabaab ee weerar ka qaado dalka kenya gudoomiyaha degmada mandheer ayaa sheegay in xarakada al-shabaab iyo fadaayaan iniyo weeraraan xarumo muhiimka ah ee dalka kenya gaar ahaan degmada mandheera saraakiila ciidamada ammaanka ee dalka kenya waliba yoona laka amray iniyo sugaan ammaanka goobo iyo kasugunyiin dadka iyo muslimiinta anhayna maadaama ayla sheegay in iyo heleen xog ka-eedan ini weerar oo qorshaysan ee xarakada al-shabaab iyo wax ka qaadayaan saraakiil ammaanka ee dalka kenya ya sheegeen inayo ediyon adkay doonaan ammaanka magaalooyinka mandheera iyo gaarisa wasiir ku tirsan eriteria ayaa la sheegay in dhaawac culus usadeeri kureed waliba yahaytay too lanarori isbitaalka dalka dibadiisa sidayuu sheegahayaan warbixinta dalka eriteria generaal sibhad waliba waliba usa muddo tumiyo sagaal sana ee ushayay wasiirka gaashandhigga eriteria sanadkii koreeyay ee eriteria xurnimada iyo qaadasi etoobiya waliba ushayay duqa magaalada asmara waana ee wasiirka caafimaadka dowladda eriteria inkastoo iyos rasmi ayan ku hadalna dhaawacasay ee wasiir efrema lanjesidii hadda danjiraha eriteria fadhiya jaban stefanos afawarki waliba usaayag uusa cambaareen uusa hanjeediyey dhaawacii lanjesidii wasiirka waliba usaayag uusa bartiisa twitterka uusa ka qorayay inay caafimaad degdeg ee uusan rajayaw generaal sibhat oo ku mid ahay mas-uuliyiinta anka awoodo badan ee xisbiga talada haya ee dalka eriteria ee e b l f waliba sidoo kale oo usu xubin ku hayay xafiiska siyaasadda dalkaasi lagu hogaamiyo saraakiila dalka afghanistan waliba sheegahayaena in baabuur walyaabo qarxow laakabuuyi uusa ka qaraxi afaafka hore ee dhismo dowladda iyo kaleeta magaalada caasimada ah ee kaabul afhayeen hadal wasaaradda arrimo gudo ee afghanistan ya sheegay in dabley hubaysan iyo xoog iyo hakagaleen dhismo wasaaradda oo melisay kiyaale walibana iyo hayn ahaano melisay qarxase usa kadhiyo sidoo kale waliba iyo hayn ahaano iyo israsaasayeena iyo iyo laamo ammaanka weerarkasi waliba iyo ka dhimadana dadadeerow afartiyo saddex qof waliba sidoo kale iyo ka dhaawacmeena in ku badan toban qof ilaa iyo hadda may og dadkii ku dambeeyey weerarkaas ururka taalibaan iyo kooxda iskamada dhowtay dowladda islaamka waliba iyo hayan ahaano horaantii dhowr mar iyo weerar iyo ka fuliyeen dalkaas warkii hamiinimo idaacadda raadiyaha warsan kula dareerteen hamiinimaada dhugunsadayaal intaninka geo warka waliba hasaare cabdikariin jakarta walibana intaas idinku jeediyayay ano ee bilaal hilaal sheekh shacebe dhinaga farsamadana maxamuud gaabshaa intii warkunko lamid e una reedanku kulmaana waliba siinkuku tabaane sidaas way nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu